shacbiga somalida waxaan ka codsanaynaa inay nagala shaqeeyaan nabadgelyada ay gacanna siiyaan annagana waxaan diyaar u nahay inaan dad ayagu nugul ahaanno inaan naxariis badan ay nagala kulmaan inaan taladooda ku shaqayno inaan taladooda u qaadanno si dalkan uu noqdo dal nabad ah oo aan uga baxno dhibaatada iyo abni darrada ma keeni karna keligeen haddays shacbigu nala shaqaynin shacbigana haddays annaga kalsooni naga helin ma shaqay karaan marka ciidanka booliiska somalida waxaan kula dardaarma aan ku adkaynaa inay shacbiga soomaaliyed si naxariis leh ula dhaqmaan dhimir leh deganaansho leh dulqaad leh loo naxariisto gacansiin fiican la siiyo waajibaadka boliiska inta oo faraa ay tahay in nafta iyo maalka muwaadinka la maaratay la badbaadiyane ciidanka boliiska waa inay gutaan shacbiga soomaaliyed waxaan ka codsanaynaa inay ayagana sidoo kale noola shaqeyn nabadgelyada naga caawiyaan argagixisada cid u aabayeelayan ma laha cid walbay dilaayaan owlaadooday dilaayaan marka waxaan codsanaynaa in shacbiga soomaaliyeed ay gacan weyn naga siiyaan sidii aan uga adkaa lahayn argagixisada oo hooyada soomaaliyeed ay nabadgelyo ugu seexo lahayd ay u walwalla'aa lahayd ilmaheeda iskoolka ku maqan aysan uga walwalsanaa lahayn qarax maa dhacay maanta cunugii goorma imaan doonaa ma soo noqonaa walwalkaas in hooyada soomaaliyeed ka badbaaddo si aan uga baxno nabadgelyada aan wada istaagno